awrta iyo lugu caynsan ay ku jeexaan oo mididaasi waa isticmaal badantaa marka maxay ka kooban taha bir iyo qori salka kaga jira oo qorigaas la qabsanayo qoriga magaciisa daab baa la yidhaahdaa qorigaas iyo mididaasi ka kooban tahay bow labadaas waa wixii oo dadweynahay ka dhexayn jiray marka waxaa kuu soo haray qalabkii ragga qalabka raggu waranku inta aan xasuusanahay haddee rag iga sii fikrad badan oo igana waaye aragtinina waa joogaa ayaga kala sheegi doono waranku inta aan xasuusanahay wuxuu u kala baxaa kaal iyo waran tiir le dhexdaas iyo wuxuu ku leeyahaa tiir ayuu ku leeyahay labadii afna xaggay jidhaa halkaa dhexdaana tiir buu ku leeyahay iyo waran tiir leh iyo hooto hootooyin iyo mid kale oo laba dhagood loo la yidhaha hooto dhegeley afartaasaa waranku u kala baxaa afartaasu u kala baxaa toorey markii la yidhahdo markii toorey la yidhaahdo ayaduna markii midkii dhexda lagu xirtaana wuxuu u kala baxaa afar kale u kala baxaya mid waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa toorey baa la yidhaahdaa meesha madaxa waa ka salaaxan tahay midiyaha waxaa lagu daabana laguma daabee geed waxaa lagu daabaa gees ka loda dhudhunkaan loda ama geeda oo laf ah yaa lagu daabaa oo daab u ah gadaalna marka ay ka soo baxdo mid waxaa jira bal waagii hore oo dadku uusan yacni ilbixinin xataa lacag lagu daabi jiray ayaa jidho lacag afka dambe ay intaa dheeray oo waxaa jira oo la yidhaahdo taas waxaa la yidhaahdaa waa toorey toorey weeye midi madaxa waa ka gaaban tahay midina madaxeedu waa dhuuban yahay midi saddex gees bay leedahay oo amley baa la yidhaahdaa amley baa la yidhaahdaadoo magaceedu waa sii gaar amley baa la yidhahdaa harag waxay leedahay cad oo qurux badan oo wiila ama lo-a oo inta la caddeeyey la xardhay oo dhinaca kan oo suunkuna dhinacan ka jiro ay ka caddahay yay leedahay oo saddex gees bay leedahay yay leedahay mid kale harag magada oo lo-a oo la xardhay bay leedahay oo ayana waxaa la yidhaha iyadana waxaa la yidhaahdaa iyadana waa toorey kale oo taas iyo iyadu waa kala duwan yihiin mid kale oo iyadana waxaa jira toorey kalaa oo haddii la doono saddex shucubbay leeya saddex shucubley baa la yidhaha saddex ganood oo yar yaro dhaldhala saddex shucubley baa la yidhaha ayay leedahay oo ninka hadduu ku dirirhayo hadduusan rabin ninka inuu dilo ku dilo inta saas ugu humaato iyo saas ugu dhuftaa ugu dhuftaa saddex shucubley baa la yidhaha saddex ganood oo yar yar hay leedahay bal iyaduna intaasay u kala baxdaa marka kuwaasi raggay qaas ku yihiin hootadaas hootadaas laba dhagoolaydaa waranka kaalka waranka tiir kale intaasi bay ku leeyihiin marka warankii laba sanco yuu marka isagii wax u kala baxahayaa markaasaa warankii kala baxayaa bir iyo samay iyo jifi yuu haddana saddexdaa u kala baxayaa jifidii waxaa la yidhaahdaa ama waa bir yaroo saddex galoodanoo saas ahoo waxaa looga dan leeyahay inayan uusan dhulku dhammaynin maxaha samadaas oo ayan baabi'inin qorigaasi uusan dhammaanin baa looga dan leeyahay ama waa mid dhuuban oo sidii adaayo daahirba u sheegayoo jifi baa la yidhaahdaa oo jifidaas ninka lagu dhifto waa wixii maalintii aan ka sheekaysanayno karbaashka waa ka daran yahay oo jifidaas ninkii lagu dhifto waxaa la siiyaa xaal weyn waa dheer tahay haddii la doono roobka haddaad socoto waa lagu sahmiyaa haddii muxuu ahaa waxyaalo badan haddii waxyaalo badan oo lagu sahmiyay leedahay oo taasi waa dheer tahay waa jifisaasa waxaa jira mid kale oo isaguna hootada iyo awelinu murtis bay yidhaahdaanoo waa dhuuban yahay oo saasuu dhuuban yahay oo qori isagana samay buu leeyahay oo samadaa sida samada warankaoo kale samay ahaa lagu daabaa yaa lagu daabaa marka samada laftigeeda iyada laftigeeda geed walba lagama gooyo geedaha waa loo kala dooraa waranka maacaleeshka quraca xididkiisa iyo waxaasaa lagu daabaa laguma daabo geed la yidhahdo waxaa la doonaa geed la yidhahda dhebi yaa la doonaa geedkaa dhebigaa iyo geedo badan oo lamida oo geedba geedku ka adag yahay yaa la raadiyaa oo waxaa la yidhahdaa war warankiisa kaas maxaa ku daaban dhebi ma yahay dhebi ma yahay haddii kale waxaa la yidhahdaa geed la yidhahda tukalalmis ma yahay ha hadda geedaha geedihiina waxaan isleesha waxaan ka xumaa inaan dadku isku magac u aqoon oo qoloba magac u taqaan oo dhebigii baa lasii kala duwa waxaa la yidhahdaa dhebi madooba waa bilaash dhebi cadba hadduusan ahayn yaa la yidhaahdaa oo lagu daabaa oo oo muxuu ahaa samadu tahay oo samada laga dhigaa saasaa samada loo kala midhaa Mm. waxaanu soo noqonayaa xaggan gudinta ah gudintii maxay samaysaa gudintii markaanu nidhaahno gudintii waxay samaysaa waa saddex ayn iyaduna mid waa yadhahay daabkeeduna waa yar yahay daabkeedu waa geed waa mid ge- ee, geed garku saa usoo gudan yahay marka sidii daahirba u sheegay qamad bay leedahay qamadkaasi marna waa kala kacaa marna waa isku soo dhowaadaa marka hadduu kala kaco waa la subaa labada gees baa laga soo garaacaa qoriga saasaa loo geliyaa ha la geliyo gudin reerka dhan bay ka dhaxaysaa xoolaha yaa lagu ootaa oo geelaa lagu oodaa lodaa lagu oodaa wax kastaa lagu oodaa geedkaa lagu soo gooyaa samayadaa lagu soo goostaa waxaa lagu soo goostaa ooda kan weyn kan yar geedka oo qabaalka laga qorahayo intaasaa lagu soo goostaa middaan yar mid yar waxaa la yidhaha geeda qor baa la yidhaahdaa sida gudinta kale ma fidsana saasay usoo gudan tahay meel dhexaa beri looga yeelay maxay qabataa oo iyadana isticmaalkeedu yahay koorta waa lagu qoraa geela daabka dii markii ee, gudintii waan idinka- meeshaasaan ka qalday gudintii saddex bay u kala baxdaa midi waa masaar oo geed baa inta la soo gooyo iyadu daabkeedu geed baa la soo goynayaa halkaasaa laga gelinhayaa oo dhexdaa laga geliyaa oo iyadu sida midda midda tanina geedkii iyadu dhexda ka gelhayaa midkaanina wuu ka gelhayaa waa laba marka mas- eh, muxuu ahaa masaartii mid waa yaryahay oo jilib baa la yidhaahdaa midna waa masaaro waa midkii weynaa oo labadaasay u kala baxaysaa gudintii labay u kala baxaysaa geeda qor iyo gudintii weyneyd oo lagu isticmaalayay geeda qortu dhexdaasay deri ku leedahay dhexday deri ku leedahay maxay qabataa waxay qabataa waxaa lagu qoraa waxaa lagu qoraa qabaalka xoolaha lagu waraabiyo waa lagu qoraa mooyaha waa lagu qoraa badarka lagu cuno waa lagu qoraa waxaa lagu qoraa waxaa lagu qoraa muxuu ahaa midka yaryar oo xeryaha oo qorxaha badan oo badarka lagu cuno oo soomaalidu dhan isku hafan tahay oo martida iyo wax lagu geeyo xeryaha xerya saleyda la yidhaahdo waa lagu qoraa kuwa yaryar oo xoolaha lagu maalo oo qoryaha oo dhakalada la yidhaahdo oo reer koofirka u badan yahay oo geela iyo lagu maalo oo sida matalan eh, gorofyadaas xagga waqooyiga iyo laga yaqaan leeg waa lagu qoraa wa- waa ugu importantisan tahay saasay daabkeeduna saasuu soo godan yahay waa yadhahay geeda qor baa la yidhahdaa taasna ayadana yaa la yidhaahdaa Wen- waxaa jira marka masaartu gudinta iyo masaartu waa isla di- middii laakiin way kala duwan yihiin masaartaa xoog badan masaartaana waxtar badan ee gudinta masaartu birta iyada laga samaynayo markeeda hore waa bir la hubiyey oo la hubo oo la yaqaan waayo iyada waxaa u badan dadka beeraha tabca yaa u sii badan iyo dadka aad geedaha qoridooda ugu xeel dheer yaa usii badan sababtuna waxaa weeye waa ka xoog badan tahay birteedu biraha kale oo iyadiiyo gudinta waxaa xoog badan masaartaa xoog badan masaarta dadka beeraha tabca oo beeraha fala oo dadka oo beeraha aada ugu dadaalo soomaaliga ah beeraha qaxar badan qaxar badan idii siiba ha ahaato barbarka waqooyigan oo sii xiga oo intaas adigu mudugga mudugga bariya haba ahaatee geel adag oo geedaha adduunka ugu adag oo la yidhaahdo maraa la yidhaahdo yaa laga sii jaraa dhulka amase tuugaarkaas lamid ah iyo tuugaarka iyo iyo masaarta lagu gooyaa gudintu hadday cabaar goyso waa laamaysaa ma laamayso ge- maxalkan la yidhaahdaa een, masaartu ma laamayso laakiin waa laamahayaa m- ee, gudintu waa laamaysaa ama w- waa qamadkeedu waa wax saasoo oo waa wax la dhexgeliyo qorigiiyo waa kala baxaysaa saasay noqonaysaa tani geedkii bay dhexda kaga jidhaa intani inkii jabo maahana iyadu iyadu muxuu ahaa waxba noqon mayso labadaasina saasay kala yihiin oo u kala wafaysan yihiin warmahana sidaasaa anugu aqaan midda tan dibida lagu qodo anigu dibi qodaysa waa arkay laakiin uma ciil qabno nin abwaana oo soo arkay yaa ka sheekeeyey oo middaas beeraha anugu waxba kaga noqon maayo daahir baa ka sheekeeyey sidaydana inay iyagu ku qodahayaan maahan aqoontoodu waaba igu yadhahay ama dabada lahayo waan arkay oo waa igu yadhahay bal hadda caliyow anigu intaasaan wa- ka gargaran hayaaye bal hadda wixii kale dhaga weyne iyo raggii iyo sheekh abu iyo raggii oo dhan baa noo dhimane bal hadda mahadsani
aad buu u mahadsan yahay eh, jaale daahir waayo aad buu u faahfaahiyey sababta waxaa weeye qalabka kan een, weliba kan dagaalka iyo kan loo adeegsado howlaha kaleetaba aad buu u faahfaahiyey haddaba mid yaanaan ka tegin dhaqankaynay ka mid tahay een, dadka tumaalka aan ka sheekeeyeynay iyo howlaha uu qabto tumaalka waxaanu nidhi inuu fiican yahay waxaasaanu sheegnay annaga soomaali haddaan nahay iyo carabta iyo dadka dambeeya oo dhan dadka farsamo yaqaanka waa xaqirnaa Een, sida uu daahir u sheegay waa waa xasid xasidaas aniga isagaa fasiri doonee yacni waa laga faanaa leesma guursado xoolaha ay weelka wax ku cunaan waxla lama cuno xaqiraad midda ugu xun baan ku samay jirnay weliba gobollada iyo degmooyinku haddana waa sii kala ku sii kala xun yihiin dhaqanka caadada caynkaasa haddaba taas waa inaan laga tegin dhaqankayna xun inaan sheegno weeye ko Een, aan u gudbiye waxaan u qaybinay birta tumaalku tumo laba qaybood waxaad tidhaahdeen birlab iyo birxaar As- alxadiidu sulbi iyo alfoolaad bay yidhahaan carabtu sidaas al- isku waafaqsan yahay adduunku marka qalabkii haddana waanu qaybinno qalabka dagaalka iyo aalaadka amba qalabka beeraha iyo qalabka sidiisa kaleta wax loogu adeegsado ayaanu u qaybinay kan beeraha aw daahirna waa ka sheekeeyey sheekh abuuna way soo gaari doontaa bal hadde jaale dhega weynow qalabka dagaalka iyo sii kan kii- sidiisa kale loo adeegsado qaybihiisa wixii laga tegey ama magacyo cusub aad u taqaano bal hadde noogu dar waa mahadsan tahay
horta calbandurow mahadsani arrintanuna birtanuna wax la wada yaqaan weeye wixii laga oo soomaalidu wada taqaan wixii la wada yaqiina intii iga horraysaa sheegtay marka uunu iska xaal xaal mooyiye meelan uga laabma male waxa weeye birtaa qaar gurigaa leh birta tumaalladu tumaan qaar gurigaa leh qaarna waa wax sidii loo sheegay oo raggaa leh qaar gurigaa lehoo waa lagu nacfiyaadoo wax ugu nacfi badan bahal mudac la yidhaho horta mudac mudaca hamaha waaweyn la midhi- nimankan waan eegayo waxaan tiri mudacaasay kuu reebeena sheeg adna mudacaasu eh, waxaa uu f- dhowr meelood buu u kala baxaa hamaha lagu tolaa marka hamaha lagu tolanaa mudac mindiil iyo mudac siibana aa la kala yidhaahaa mudac mindiilku xagna mudaci ahaantii buu ka mudayaa xagga dambana qabadii buu ka qorayaa oo intay ku qorto iyadoo saa u haysata intay ku qorto sidaa u qabsanaysa ahaantii ku mudaysaa markaasay ku tolaysaa waa laba dheefood lahaa isagu kan kalena mindiil yar bay u haysato qabada ku qoranaysaaye isagu wax u qori maayo marka mud- mindiilkaasaa sii wanaagsan waxaa jira mudaa mudaa baa jira aan mudacaa ka roono eh, heensaha haddii bay idinka dhelayay suumanka wixii dhexe la tolayo ee lagu tolo mudaaba isna leedaha kaasuu ka roon yahay oo kaasuu ka roon yahay oo muducu ka korreeya oo fardaha kooro heensahooda koorayaasha yacni waxa kan kale ee dhexe waxaa un la tolaya lagu tolo isna mudaaba leedahay kabahaa lagu yeelaado markay kaa go-aano mudaaba leedahay isna waxaa jira kaba tole oo waa ka kabaha lagu tolaa oo isagu waa ugu weyn yahay oo kaba tolahaasaa jira waxaa jira maxaad abjidada iyo lagu turso inta dabada loo laabo meel xadhkuhu ka galaan sida irbadda oo ka dhigan oo waxaa lagu tolaa abjidka wixii reerka ka ka xumaada ee reerka nacfiyaya abjidka cawrta lagu dhaansado haddee bay idankeeda leeyahay waa kan jawaanada iyo afka lagaga tolo kaa maxaar baa la isagana layidhaha waa nacfi goonida oo gooni baa loo sameeyaa isna loo tolaa oo maxaar baa la yidhaha abjidkan inta caws lagu guro oo rararka meel la dhigo saa loogu goglo yaa laysku soo laabaa marka laysku laabaa jawaana korka lagaga tolaa weligii reerka abjidkaasa u dhaaminayo oo waa re- kan reerka ku nacfiya ee awrta lagu heriyeystaa reeran abjid lahaynina dee nacfigiisi waa kala badhan yahay abjidkaa waxaa lagu tolaa maxaadhkaa karbaashkaa lagu tolaadoo inta la ay isaga mudkudiyeen karbaashkan rarajilicda ee suufafka ah yaa lagu tolaadoo awrta laga xijaa rarka waa karbaashka waxaa lagu tolaa waa maxaadhkaa jawaanada tan mis- misagada iyo bariiska iyo waxaasi ku jiraan waata lagu tolaa waa nacfi badan yahay isna maxaadhkaas oo isna waa nacfi badan yahay kabatolahana waa aragtay waxa gungunaafka ah ee warmaha iyo waxa waa la soo dhameeyey oo anigu warmaha mid raggii hore wuxuu odhan jiray mardar ama kaal buu odhan jiray ka mardarka la yidhaha waa wanka marka waxa mar lagu dhufto aan loo celin oo mardar baa la yidhaha kaa waa kii uu yidhi war ha ii celina uu yidhi uma tuman oo kaa mardar baa la yidhaha kaalkana waa la mid isna oo waa kaal mid afdhuumanaanu abutaaloo odhan jiray oo beri dhexe labadan geesood aan laga afayn caaradda hore ee loo siibo inoo siibanana la yidhaaho abutaaloona la yidhaaho guntartanna aan laga afayna intaa dhexe af ku le oo inuu wax ka gudbo loo sameeyaa jira mid caarad muusle la yidhaaho oo afkiisu yar ballaadhan yahay oo dhexdana tiir ku leh caarad muuslena la yidhaaho oo aad iyo aad loo afeeyo oo la doonayo inuu aada u dhaawaco wuxuu ku dhaco oo nabarka uu ku meesha uu ku dhaco a- ay ballaadhan tahay oo kaa abutaalooga a ka ballaadhan tahay isna jira murtiskaa jira isna oo waa tii la sheegay waxaa loo samaydaa geed madheedhka madheedh labka ah, hareeriga dhebiga tukalan miskii daahir sheegay waxaa waa looga w- dhirtaa dheer adaygaa looga jiraa jifidu waa kala laba midna kati baa la yidhaahaa oo af fiiqan bay leedo yada qudheeda ama dhulkay marka raggu odayaashu fadhiistaan bay dhulka ugu midayaan waragga oo waa dheer tahay iyada qudheeda oo kati baa la yidhaahaa midna jifi baa la yidhaahaa oo waa gurmaaxanta waa tii raggii hore badiba ku isticmaali jirayoo bir dheer baa marka hore ay tumayaan tumaaladu markaasay soo garan garinayaan oo isku laabayaan iyadoo garan garsan yay ji- afka u gelinayaan jifida salkeediyo jifi baa layidhaha oo samaydaasaan dhulka u cunin baa loogaga waxeeya oo waa birtaa inta marka hore iyadoo dheer la tumay ay isku laablaabeen laablaabeene sida gariiradaha kan maaragtay qoryaha iyo wax lagu haye isku laablaabma iyo u sameeyeen markaasay afka u geshaa oo intaa horey u haysaa oo ugu jirta waa ku jeebantahay waranka afkiisa katigna waa taasoo waxay ka dhigan qamad bay leedahay sida kaa waranka oo kale ah marka talla labada waranka iyo katida labadaba waranka wanaagsan waa lagu qudbaya oo inta isaga la dalooliyo oo ay bir xurbiye la yidhaaho oo ay tumaalladu wax ku sancaysaan oo xurbiyaha la-aantiba ayaan wax ku sancaysan oo sida madagta ay wax ugu dalooliyaan yay ay dhexda kaga dalooliyaan bay musbaar ku qudbayaan musbaar isaga dhex dusinayaan de haddii kale haddaan musbaarkaa la isaga dhex dusin warankuna wax kuu qaban maayo waa kaa hallaabaya katiduna waa kaa hallaabaysa katiduna nacfigeeda waa kaa oo warankiina waa dhawraysaa samaydii waxaanay ku sii fiican tahay marka raggu xaajoonaya hadlayo dhulkay ugu dhaabayaanoo way iska sheekaysanayaanoo way u dhaabantay warankiina waa ag tiigsan waa ag dhaaban yahay waa ag yahay oo kati baa la yidhaahaa xurbiyahaasaana lagu dalaysaa marka tii raggu waa taa tumaaladan iyagu mid gooniyay iska leeyihiinoo waa kaa birqaabka birjeeb mid la yidhaaho birta inta saa loogu qabto ay wax ku kala goostaan dubbaha ay ku dhufanayaan haddee bay idinkee daliyo xurbiyaha ay wax ku xurbeeyaan wixii la dalooliyo ila u daloolimayo ku daloolinayaan xurbiya la yidhaaha oo iyaga birtoodu waa kaa waxaa uga horeeya tumaalku ilaa uu geed waabto wax ma tumo waxan sanca uu qabto waxaa uga horeeya geeduu waabtaa hooska hadduusan geed waaban xaggee ragga isugu iman xaguusa wax ku tumi geed buu waabanaya waab waab iyo hoosa waa isku mid meel buu waabayaa waababka nimanka la dhisto oo kale ka mid ahoo geed baanu sida qaalibka addoontaa ama waab buu dhistaa waa isku mid horta waab wuxuu qabto oo ku kaco waabkaasaa ugu horeeya qorax fadhiisan maayo aqalkiisa dhexdiisiina wax ku tumi maayo carruurtaa birtu ka laynaysaa ama dabkanu ka dilayaa kheerka waa inuu ka go'naadaa intii birtaa iyo firfirinkaa iyo dabkaasu kaga duuli lahaayeen waa inuu waabkaa samaystaa hoygiisu waa waabkaa ilaa uu waabkaa galo waxba tumi maayo marka waabka tumaalka la yidhaha shir baabay mararka qaarkood noqotaayoo waa laysugu yimaadaa oo waab tumaal baa la yidhahaa oo waa laysugu yimaadaa waa lagu kala warqaataa waa warshad warshadda soomaalida waa waabkaa tumaalka horta ninba waxbuu maalintaa usoo doonanaya nin quraar usoo doonta uu wax geela koorta ugu qorto nin gudun usoo doonta nin masaartaa usoo doonta nin haddii bayl keli yahay maxaadh usoo doonta nin mudac usoo doonta nin usoo doontaa haddii bayilkeeda leeyahay mindiil waxuu ku xiiro nin mindi mid yaroo adhiga ku fadho usoo doonta ninba waxbuu usoo doonanaya isagana wixiisu halkaasi u yaallay xurbiyaha iyo xaradho tooreeyahan galkooda tuu ku xardho ee maaragtay wax walba uu ku qabto af ma laho oo waa u gurmaaxantaho caaraddana gurmaaxan bayladu saasuu ku yidhaahaa sida kalena saasuu ugu kurkiraa xaradhaa la yidhaahaa xaradh waa ta wax qurxisa oo taa xaradhaa la yidhaahaa tan kalena waxaa la yidhaha xubiye oo birqaabkan iyo birjeeb iyo mid mucbilsanoo qamadka mulukaysanoo mindiyaha tore gudmaha qamadkooda uu afka u gasho oo ku laabo oo daabka oo hadhow la gelin doono daabka hadhow la gelin doono gudinta yuu la egto iyadu waa murmuran tahay daabka hadhow gudinta la gelin doono yuu ka geliyaa gudinta dabada ka geliya taasoo ku tumaa gudinta ku laabaa ila daabkii waa gudinta waa kulugsha waa gubanayahay taasuu ku laabaa oo ku qiyaastaa daabkii waa geedo ila waa ka gubanayahay taasuna waa taa mulukaysan oo nacfigaa gooniyay u leedahay oo wax walba waxa uu laabayo murjiska iyo waranka iyo haddee bay idankeeda leeyahay gudinta mid waliba bir iyada la ego mulukaysan buu leeyahay oo dabada inta la gesho marka hore lagu tumaa oo samaydii la eg waranka la gelinayey murtiska tii la gelinayey la eg gudinta tii la gelinayey la eg birtaa mulukaysan buu ku tumayaa oo ku laabaya oo u yaqaan marka biraha tumaalku tumo caynadahaasay kala yihiin nacfigaas goonida ana waa kala leeyihiin intaan anigu xusuusnahay oo nacfiyadaasay leeyihiin maxaarka mindida birta guriga maxaadhka iyo mindida iyo mudaca mindida mid waxaa la yidhaha mindiloo adhi fadh weeye intan ku garaadsaday oo adhigaa lagu fadhaaba ma weyne iyadu adhiga qodaxda muddo oo mindil adhi fadhaa la yidhahdo waa gooni iyadu midna waxaa la yidhaahaa waa mindireeroo mindireer baa la yidhaha bir yaruu laabay mindida qanaantalaa la yidhaha weliba bir yaruu laabay yaabuu daabka xagga dambe ka geliyaayoo intuu geliyo ku laabaayo daloosho oo sida ah oo taa way xasideen oo goonay u dhigaan gudubta qudheedu waxaa la yidhaha yacayogoys oo mid naagtaa iska lahoo yacayogoys baa la yidhaha gushaha aqalka iyo ardaaga iyo waxaasay ku gurataay oo aqalka leerarada waata daldalooshe hoosta ka daldalooshe yacay baa la yidhaahaye yacigaasay kusoo gurataa yacayogoys baa la yidhahaa midna gudin reer baa la yidhaha waa gudinta reerka oo iyada yacyogoystaasaa lagu dhowraayoo lama lama soo saaro oo waa yacyogoys midi waa quraar oo waa taa quraarta ahoo wax lagu qortaa quraartu labay u kala baxdaa mid waa lagu gooyaa oo faylfayl bay yidhaaheen waa ka faag bay yidhaaheen waa ta lagu faagaa marka hore waa weyn tahay midna saddex bay u kala baxdaa midna waa taa colodhada ah oo colodhadaasaba laba kala roona iyana mid waxaa la yidhaha xalleefata oo waa tacay intay soo xalleefiyaan weelkaba ku xa- ku xagaajaane halkaasoo kale kaga dhigaanoo daab bay leedaho waa ku soo xoqaanoo kaasaaba weelka hagaajiso oo sinta gudihiisa xalleefataa la yidhaha oo xalle- waa soo qoolaaban tahay iyana marka intaa oo ableydana siday u sheegeena waanu anagu mid saddex geesna ahno bilaaw waa markii hore raggu odhan jiray oo raggii hore isku bir ma ay ahayn ma aynu ahayn warankooda siibanaa la odhan jiray oo waa kii la dhudhumin jiray raggii hore oo ambadda bayaaqadiisa waa soo gaadho dhudhun baa la saari jiray waa siibnaa isagu bilaawahooduna waa siibnaa oo bilaawo tufanaa ay odhan jireen waa siibnaa oo kaa ma aynu soo gaadhin inta kale aynu soo gaadhinay abli yaa jirta saddex gees oo afballaaran toriina waa jirta oo labadaasay u qaybsan yihiin cayn kastaa u kala baxdee ablayda mid waxay nagaga iman jirtay koonfur haddaanu reer waqooyi nahay oo sawaaxili baa la yidhaha gebigeedaba waxaan odhan jiray tolma sawaaxilkaasuma oo waa tasuunka ballaadhan leh ee afka ballaadhan loo qaal bay ku ahayd xagga yaga midna dhulka yagaa laga tumi jiray oo waqooyigaa laga tumi jiray oo sawaaxili haddii la yidhaha waa ta koonfurta nagaga timaadaanu odhan jiray marka way kala adkaayeenoo bahal xilbir geed xildiid la yidhahay ku tumaanoo iyadoo qaydhin bay tumaanoo birtaa sawaaxiligii hadday doonto way isku laabmaysaa oo iyadoo qaydhin bay tumeen oo dabka laguma diline birta dabka lagu dilaa waa duushaaye iyadoo qaydhin bay tumaanoo waa boggay ka saaraanoo waa waxaa la yidhahaa irbadoo waa waa xaadhaanoo way isku laabmaysaa hadday doonto birtaasa waa xilidee koonfurta nagaga timaadaa waa birta kale waa- iyo ableeyaha kale waa ka qiimo badnayd awr iyo lacag badan iyo wa- adugu xoolo badan baanu kala siisan jirin horta intii anigu aan ka gaadhin lama koobi karo anigu buug wax kuma qortee caqliga un baan ka garanayaa buug wax kuma qortee intii aan ka gaadhay ee lagu nacfiyayey birta mindi ha noqoto gudinta ha noqoto yacayogoys iyo gudunreer iyo quraar oo iyana laba u kala baxdo mid la yidhaaho faal faylfaysho iyada la yidhaho waa lagu faago faaga la yidhaaho oo ka- roon oo ragga quraartu sito oo ay marka hore ku goostaan geed oo ku- ku- ku garmuuxaan marka dambana ta yar lama dhacaane taasay la dhacaana markuu qiyaastii joogay taa quraarta ha ku qoraan marka dambana ta gelaysa colodhada ay ula baxaan oo colodhaa la yidhaaha marka dambana xaleefatadaasi ku xaalxaalaan waata xeryaha iyo lagu xaalaa intii aan ka gaadhay horta intaa weeye eh, birta bal hadda calow intaasaan ka gaadhay ninkaas uduugaysay uduugokaas
Een, een, waa mahadsan tahay Een, erayada tan bal horta hala macnee maxay kala yihiin godinta iyo masaartu maxay kala yihiin faasna dad baa u yaqaana kow sadiibo yaa macnaynaya soofe isaguna waa jiraa qowleey waa jirtaa Een, xurbiya geedka la yidhaahdo aad baan ugu mahadsanahay ugu mahadsan yahay een, ee dhega weyne xurbiyuhu waa dariilka dariil af afka ingiriis lagu yidhaahdaa xurbiya eragaas aad baa loogu baahnahay horta xurbiye xurbiyaha ingiriiska dariil baa lagu yidhaahdaa horta aad baa loogu baahnaa erayadaas in la helo waa midka kan wax lagu eh, lagu qodo wi